الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dheguu sidayaal hamiinimo feyle kulanto faylaha ka dhowaada warka hamiinima idaacadda raadiyo warsan qodobada isinku dhugunsidi doontanna unilasinkaa nolol waliba ku mid aha ka ganacsiga caanogeela ee magaalada baydhabo yalla ka dareemahay koronka kow qiimogii hora xiliusu bilaabaday gugo marakacayaalka xerooyinka baydhabo yaa ku dabadi gargaar maraykanka oo ku hadali arrimoodii cafiinka soomaaliya qofkii saddexaad oo qabo cudurka corona virus oo laka helay muqdisho xildhibaano hirshabeelle ku tirsan ya sheegay in guula burtee lagu qabado korna shir ka saabsan riid ingiliisiyowka maadaama lakadi maadaama lakudigi kulamada bulshada dhatiyo jubbaland oo war cusuba ku saartaya xaaladda gobolka gadow tirada soomaaliya cudurka covid tumi sagaalka oo ka amooday ingiriiska oo la shaaciyay akhbaaraadka banaanka winimaada waysan ku dhugunsada doontanna waliba ku mid ah maraykanka oo gargaar caafimaad weydiisadii dalalka caalamka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
saddexaad ee maarsa sanadka lamaada kun iyo labaatanka antaasina waliba yohayna qodobadii warkaan hamiina mankadoor koroonay haddana ka dhawaada iyoogii oo faahfaahsan ka ganacsiga caano geela ee magaalada baydhabo yalla ku dareemahay koronka kow qiimogii hore xiliusa bilaawdii gugo faahfaahinta warkuun meybaan infiriya cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan
weliba magaalada baydhabo ku bilowday roobabkii gugo yoona lamadii maalmood aan kadi dambaytii oo kuqubadaayeen roobabka roobabkaasoo dadkii duunyadabiyo ka diirsadan iyo weliba isbedel kakoy suuqa caanada lakagadow ee magaalada baydhaba falastiin maxamed ibraahim weliba iyo kumada taa gabdho caanada ka ganacsadow yoona iin sheegtay inay caanada qaaliyowdi yoona mootooyinkii caanada sheena jaray iyo baabuurta iyo wadada dhiiga ka nagatay
aanadii shalay niiqaalowti hooba niiqaalowt ilaa kontaroole dhiini kontaroole hooba dhiini waliha ka helanayha caano qaale tum isiye kuma ka gadani hooba koonin labaatee far kuma gadani maka gasaaran roobka shalay hooba niinkooy ni jidkanay dhiyowt ilaa ta suusii shalay teenay dhiyowta gadahayn suusii labaat ilaa makuwa gadan falaan hataday kooyni suuka hataday kooyaan haa maay ulaada koryaay may aanad adigana shaqeeya walaa ilaahay miyo shaqeeya yaalka shaqay roogtiisa dugsi dhigadaayaan dhamana yaal yarar bali kontonka wala dhiiba dugsiga isqoolkan waa ila dhiibayhan tumishan doolar inaga kale caanaga suusaga iyo weliba iyo shalay kamaraasay labaatiyo afar kun shilin soomaali yoona caanada maytayana marahayta labaati iyo saddex kun ilaa labaatiyo afar kun shilin soomaali iyo weliba kaliyo insheegana iniyo caanageeka magaalada baydhabahan galna xiliyadan oo kale oo xili roobadyada iyo weliba hirmeeyo wadooyinka weliban iyo saameynka waladaayana ganacsatada iyo baabuurta in iska shalgooyaan magaalooyinka qaar iyo tuulooyinka cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan radio warson baydhaba eedyada mahadsanta cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan eedyada mahadsanta cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan barakacayaalka xerooyinka baydhabo yaa dalbadi gargaar yuusuf sheekh aadam iyo nin fiiriye
kaamka xaafata oo kumida kaamunka kiyaala duleedka dhanaga koofureed ee magaalada baydhabo iyo dadka ku nool weliba kuwarbiyeyna xaaladii nololeed iyo owaana sheegeen xaalad nololeed oo eedan liidata gudoomiye ku-higeenka kaamka xaafata saciid gaada cali iyo weliba use sheegay intiyo deganyiin kaamkan afarsana waaniyo onhayna wal gargaare markila ku reeba hay-adda n r c oo sada bilood warsiidi waan use sheegi aniyo adiyo onbaahanyiin gargaar maadaama la deeriye xilli roobaadka waaniyo foodahan haytabali ramadaan idaacada warsan oo hana booqatay ifkaana iyo walaayonaytay xaaladan ana daraasaad iyo nooqaadi taas maxadnimada waan ku hayna tankaloo baan sheegana hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta gobolka baay degay intiinaytay kaamku una degayno afar sano oo waxyaabo yaro oo hay-ada nrc walnasiiba saddex bilood ama sowalaasan nawalku badan ma aragna sunsaarada biligtilakadaada mahayna badana nama sabari ma sabarkii ma dhimi iyo gudna iyo intaan nin qubahi markaan way buwaaray gudniyo intaan haasi balaaski geerido NRCD nasiibi dhamaaleen xilli roobada la deeri masquula mahayna fi malahay xilligi soonka la deeri wal onay tuugo kuli daruuri oo onay tuugo nolol maalmeedka la kamaarayo malahay balaanti dhuryo wada jarta xaabil wada shaqaysado ee meeyadkii rajii shaqada hawaay guryaalka la wada nagaday marka meelaha samafalka markuu casadaana inuu onay tuugo ee gurmad degdeg ah la deeraa sidoo kale weliba meelo ku hadalay dadka degan kaamamka oo waana sheegaan intii aan baahayn gargaar خلال فاطمة سام مختارة لأخي كام هافتي دقنا أفر سنين دقنا دي إباد هاي سما لا يا مهلتون دقف أم أمنك هاي سما اسكوا إن برا هاي لا يا مهلك جي كسي أنت بتي وأنت اسكوفين ما أنت هر محل خاسين هدو أنك فرح لهم قولي يا كان دير هاي سما بس ما هاي سما قرنين أنو إرتان أنك فوف يا بيلغا هاي قرنين فوف دان مسجد هاتمان كراها لغان إلا يا مهلك ساسا كنونا فيه dhawayna daawada lafaanku kor deeda gurmugu guraan balaantaan hadda gurmii ku heri nafsatiiray gurmii ku heri allaalo ka baxaan iridba ka baxaano iritaanoo kasheenaan haanasa hadana gadadaan haanasaa ilaahay aan hadlaa biilkaan awlaadan raashin i wal una arag iyaan kuweel dhagahayn dadkan walmal na siin maay malmaa iishays nawreyna dhiyare xaama afati degelna afar sana budadeerleed ina mantayna qoyn wal qaadlawna hadda una helnay geegimaryadin haayna dhatun hadda diima haaysana musqulma haaysana biligaana alaamaa un suganan qaadi horma qaadana alaamaa un laanga ena dardaalka ma haaysana siyeed ina oo aaw shardhamaday ogoon ewa haaysan walaana bismillaahi la rawaysana hano oo iskoole oo waqaable nanka bargaana bareega sheentiliya kaamka ninka dhisan walna nin bar ina goob may barta dadka barta jalay kare wal kale iskiin sheega madle dugsiga mahaysana halka la saasay had magaalay salaad abdi xuseen waaye qaarna caafata ka noole dhibaato hoog laga gareeyo dhibaatin jara ahaa musqula walka iyo bacdiga sagaalanka ahaa laatodaatin lixdintooda ee kuwa yal iswaa wal kale injarna boqol injarna bacdigeeda hoob goorte nadaafad arfadii musqul mahaysunu nolol mahaysunu todobaatin jara ahaa maardi walyaro hawaay kooy dhigeedu ka amriyoayaan nolol mahaysunu dhamatini leeday may fayaana samafalka gargaarka hay-adda iyo gebagabadii weliba meelasay kuadalay gudoomiye ku-xigeenka kaamka xaafada waan use sheegay cuntiyo kumidayay muwaadiniinta soomaaliyeed waaniyo unbaahayin gargaarka dadka kale lasiyaw inu maydana dad wadanka raba kule muwaadin soomaaliyeed ee oo wadanka dibnaana reebaha samafalka madaba xuquuqda inuu helito wadanka dhan dadka xuquuqda xuquuqda kaliya xuquuqda lam xuquuqda inuu lisi
eedyada mahadsanto yuusuf sheekh aadam safiirka mareykanka anfidhi soomaaliya donald yamamoto ayaa dowladda soomaaliya ka bogaaday heerkii ay ku deertay dadaaladii ankajarta inay laku cafiya deymo xilli iyo teeganta halista cudurka coronavirus donald yamamoto oo bartiis xiriirka bulshada kula hadalay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa anka hambaliyay inay soomaaliya hadirta heerka go-aanka qaadashada ee barnaamijka deecafinta meebana sheegay safiirka ini soomaaliya weelati mustaqbal nuurow isa oona intaasi raacsi inuusa maraykanka ka garab teegayo dowladda soomaaliya barnaamijka habeenta dhaqaalo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya fawziya abikar nuur ya sheegtay ini qofkii saddexaad ee qabo cudurka coronavirus laku helay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiir fawsiya oo ku qayb galaasi barnaamijka ku bahay tv-ga dowladda ya sheegtay ini shalay galankii dambe laha ku wargeliyay ini qof ajanabi ah oo qabo cudurka coronavirus laka hele xerada xalana ee magaalada muqdisho meebanaya hadalsha intaasay ka dartay ini qof ajanabi ah laka helay calaamado cudurka isla markaasayna hadda laka karantiili gudo xerada xalana ee magaalada muqdisho anka dambeyntii wasiir fawsiya ya faahfaahin ku biidi lamada muwaadin oo soomaali ah oo horey cudurkaasi lanku heli haanaas oo kushalkooy wadamada shiino iyo talyaaniga mabaniya sheegtay inay dalka anqabna qalab wallakabaarow haabahaato banaankiya andiraana qofkii laku shakiya basaasartay wasiirka caafimaadka fawziya abikar xildhibaano hirshabeelle ku tirsan ya sheegay ini buulaberde laku qabada korna shir shir ka saabsan reetan heliisyowka maadaama laku digi kulamada bulshada dhatiyo sida faahfaahintu beledweynahan iinku diri waryaagana bashiir cabdulaahi cismaan
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa eedeyn u jeediyey wasiirka dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle waxayna sheegeen in degmada buulaberde uu ka wado wasiirka dib u heshiisiinta kulamo uusan kala tashan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle waxaa ayaan darro ah oo nasiib darro ah wasiirka dib heshiisiinta dowladgobolka hirshabeelle annagoo xildhibaanadii ka soo jeegnay degmada ah inaanu waxba naga wargelin uu degmada aado oo shacabka reer boolaburde ee muddo dheer khilaaf ka taagnaa ee xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolku aan ka soo shaqaynay inay shacabkaas wada noolaadaan maamulkana la shaqeeyaan inuu wasiirka baxo degmada boolaburde u aado oo yidhaahdo waxaan abaabulayaa in dadka aan isku keeno aan dib u heshiisiin sameeyo dib u heshiisiinta cidda xaqa u leh waa xildhibaanada degmada ka soo jeeda ee deegaanka boolaburde matala waxaa kaloo xaq u leh wasiirada ka soo jeeda degmada boolaburde ee ayaguna ka soo jeeda saacadan oo la joogaan ognahay soomaaliya maanta inuu cudur ka jiro wasaaradda caafimaadku ay faafisay inay cudurka kalor laga helay waddanka laga helay madaxweynaheena maxamed cabdiwaare uu fasaxay iskuuladii in shacabkii laydhaa shacabkii ha la isku keeno dib heshiisiin ha la sameeyo wasiirku isagoo lacag yaroo haayad ay u dhiib inuu shacabkii dhexdooda cudurna ka abuuro oo cudurkii uu sii faafiyo shacabka la iskuma keeni karo wakhtigan waxay ogyihiin waddanka cudur ka bilaabmay dib heshiisiintana waxaa xaq u leh inay bilaabaan xildhibaanada degmada kasoo horjeeda wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle oo magaalada buulaburta ku jooga asaga iyo tiimka loola socdo arrinkaas ayaan maanta shir jaraa'id aan ku qabanaynaa annagoo ah xildhibaanadii ka soo jeeda degmada buuliburte waxaan leenahay arrimahaas wakhtigeedii lama gaarin buuliburtuna hadda wax dagaala iyo wax colaada iyo wax dhibaato hadda ka taagan ma jiraan dhibaato conflict xoogaa waxyaay yar way jireen way soo martay hadda degmadaas wax problema ma jiraan sidoo kale waxay tilmaameen in dadka ku nool degmada buulaberde loogu baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan horumarka degmada buulaberde dadkeedu waa dad wada dhashay oo wax problema uusan ka jirin marka waxaan leenahay dib u heshiisiin kaligaa aada wadid mudane wasiir cabdikariin arrimahaas waa arrimo suurtagala ma aha xildhibaanadii ka soo jeeda buuliburte waa kuwa halkan garbaheyda fadhiya oo maanta shirka jaraaid aan qabanayno dhibaatooyin badana meeshaas ka dhacay weli xta xalkeeda lama gaarin xal dhab in laga gaaro waa la jecelyahay dadaa ku dhintay dadaa ku dhaawacmay marka caafimaadkana maanta uma wanaagsana xilli kululaa lagu jiraa coronavirus adduunko dhan ka dilaacay markaad kiiskii labaad soomaaliya laga helay inaad maanta aad magaaladii dhibaatooyinkaas badan soo martay hadda inaad maanta aad dadka isugu yeerto waa khalad waxaa ka horeeya marka hore in laga tashado ajantaha meesha lagu tegaa laga tashado madaxweynuhu daah furo hiddi baa laysu tegi karaa waa inay duubabkii joogaan waa inay ugaashadii joogaan waa inay nabaddoonnadii joogaan intaas iyo xildhibaanadii ka soo jeeday deegaan doorashadaas waa inay arrintaa ku edan yihiin waxaa hirshabeele iyo qaranka ummadda soomaaliyeedba dib u dhigay wax lala dhuumanaayo wax lala dhuumanaayana ma suuro gelayso xagala geel wax gudta la geliyo ka weyn waa ka soo hor jeednaa shirkaas meesha ka socda waan ka soo hor jeednaa maanta waddanka waxaa ka jira cuduraa ka jira amar madaxweynaha federaalka bixiyaa jira amar madaxweynaha hirshabeelle bixiyaa jira
iidyada mahadsanta bashiir cabdulaahi cusmaan iyo codkaasi aan dambeeyey oo beledweynahan ku diri jubbaland oo war cusuba ku saartay xaaladda gobolka gadow faahfaahinta warkuun maxamuud cali cabdulaahi anin fiiriye
baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba oo sheeganay intii dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka duuli deegaano ku tirsan gobolka gada islamarkaasaytana dadka deganaya iyo kubarakahan kulan gaare ayoo weeldhidan xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland arrimo gobolka gada ayaa weliba yoon ku hadlana ciidamada dowladda iyo jeyti gobolka gada iyo weliba saameyntii ku dhalati iyo ana eedeyn jeediyan dowladda federaalk ee soomaaliya qaar kumid ah xildhibaanada baarlamaanka ee jubbaland ayaa weliba oo sheegana intii badana badadkii ka noolay degmooyinka ku tirsan gobolka gada sida beletaabo iyo weliba doolow iyo kubarakahan islamarkaasaytana dhibaatooyin showduban iyo haysata bal ka warrama maanta inta qof oo meeshaas biyola-aan oon gaajo u dhammaanaysa ka warrama guryahoodii laga rakiciye buulal ku jiraan guryihii ala harsanayah meeshaasayta halka maanta nolol noocee ku jiraan arrinkaas waa arin aad u wanaagsan aad u xun sharaftana saas loogama helo shacabka waxay ila tahay arrinkaas isaga ah dowladda federaalka in ay ka fiirsato madaxda dowladda federaalka in ay ka fiirsato ay ciidankaas sidii horaan madaxweynaha uu u sheegay bilaa shuruud ay dib oola laabato kadibna labaatan iyo afar saac qofka la arko misane meeshan imaamsane xildhibaan ha ahaado misane madaxweyne ha ahaado dhanka kale welibayo sheegana inta nasiib daro yeedeeta inta hiligoon dhalinyaro soomaaliya dafaacayo onaska jarang miilukumide soomaaliya welibaniyo eed arabkiyonkadkeena waliya waaqib humee ku dhalata iyo qaado doona madahda ankasarayta dowlada federaalk ee soomaaliya waa nasiib darro markay usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed oo uga tacsibeynayo qof kastaba ee runtii dhibaatada ay gaadhay aan uga tacsibeynayo sababtoo meel ka sarreyso hadda loo kici karo ma laha dadkaasoo muddo dheer ugu dambeysay xabad dushooda ka dhacda dhowr iyo labaatan sano ka hor waa wuxuu u geystay ninka maanta hogaaminaya soomaaliya runtii waa dhibaato inteeda leeg waa dhibaato aada u weyn waayo dadka cadow kale dowlado kaleeta kusoo duween ma qabanin ama qabsanin cadowgii kale ee soomaalida soomaaliya la daala dhacaysay al-shabaab ma qabsanin oo dhowr iyo labaatan sano ka hor baa laga xoreeyey waxa qabsaday ee kusoo duunay waa ninka maanta filla soomaaliya fadhiya cid kale maaha wuxuu leeyahay war dowladdeena tahay waa in aqoonsanahay hadalladan xildhibaanada iyo welibayo kooyaana kilay weliya teeganta khilaafka siyaasadeed aan dhehaya maamul goboleedka jubbaland iyo weliba dowlada federaalk ee soomaaliya
muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jari maxamed salaata xalay magaalada london ee wadanka britain mib uusan ka amowday cudurka covid ka kaas oo dad badan iyo horeyan ka amowdeen maxamed salaad yanagadii qofkii afaraad oo soomaali ah oo dalka ingiriiska uun ka amowdo coronavirus iyo oniyo jaraan dad kale oo soomaali ah oo la jiifayo xanuunkaasi sidii sheegeen dad ku ruugo dalkaasiiti saas oo kale wararka laku helaya maybayo sheegahayna ini maxamed salaad uusan un amoodi coronavirus xaashi iyo haano kumite awlaadiisa laku heli maybana qoysaskaasi iyo iyina ko saameyn biliran isu kareebi covid ka tirada dadka soomaaliya haddii la jiifayo cudurka coronavirus dalka ingiriiska iyo mayba laka sheegay tumiyo li qof maybana dadkaasi kumid tahe ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde soomaalida ka nool magaalada london ee dalka ingiriiska iyo walaac badan kumuuji cudurka iyo oona la sheegay in dowladda britain iyo dadaalo badan kubiina sidii lanku horseedi lahayo cudurkaasaytii gudoomiyaha guddiga madabbannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ibraahim iyo xafiisha guddiga kula kulantii taliyaha ciidanka booliska soomaaliya cabdi maxamed xajaar iyo ona kuwada hadalay arrimo ammaanka doorashooyinka dalka kudhii doona dabyaaqada sanadkun lamaada kun iyo labaatanka iyo horaante lamaada kun iyo labaatan kowda gudoomiyaha iyo taliyaha booliska iyo kuwada hadalay fulinta howlagii lanka balami kulamadii on dambeeyey oyo waladan guddiga ammaanka doorashooyinka maybana saas oo kale iyo kuwada hadalena guddiga ammaanka kaas oo la jaan qaadow howlo iyo hanaanka farsamada ee howlo doorashooyinka sidii diiwaangelinta codbixiyaha meelo warkaasaysiinka ku yahay waliba waa idaacadda raadiyo warsan ee magaalada baydhabo waxaana ku mid ah warbaahinta maraykanka yaha ku warami inay xukuumadda madaxweynaha donald trump iyo iyo baaqan jeediyan dalalka caalamka kaas oo ah ini iyo haladeeraan ama iyo kagadaan qalab caafimaad oo muhiima ah walka qobdowka viruska corona maraykanka yaa fadahay ini laku caabiyo qalab iyo ku mid ayin mashiinka neefta ku caabiyo dadka usanaqaska ka dhiga daawada galmo laka nadiifiyow maro sanka iyo afka laka hiridow qalabka wejiga laka hiridow dharka qafilan iyo dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha iyo hiridayaan iyo xaano kale oo badan oo galan ku jeysida kora walku qobdowka xanuunka warkii amiina miisiin ku dhigun sidaaseen warbaahinta warsan surunkuaniinka dhenye warka maybaa saartay shukri ismaaciil axmed intuusabada ka jar maybaa siila dariirsi ahay anoo cabdinaasir axmed mayo e maata ku diirto intuusabada ka jar maybaa infar sameeyey saaxiibkay cabdullaahi maxamed cabdiraxmaan intiuna warkun war lamitee beriya hiraabtiriituna kulamaana maybaa unasiinku ku tabaanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu